hay-adda maareynta iyo masiibooyinka ee sodmaya way ballama diyaaradood oo wada shixnad gargaaran dartay degmada diisoor ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed gargaarkuun ya hay-adda sodma aan ka tiragali in la deersiiyo dadka danyarta iyo qoysaska barakacayaalka ee ka sugan degmada seyti iyo deegaanada kaheeran oo muduga odoonka jare si oon kugaashaamadaan abaarta la saadaaliyahay agaasimaha waxda gargaarka hay-adda maareynta iyo masiibooyinka ee sodma saxre cali yuusuf yaa ku warbiiday gargaarka landiri degmada diinsoor bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadda international waxaan maanta halkan aan annaga oo fulinaynaa amarka madaxda qaranka ee dalka iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka waxa aan maanta halkan ka diraynaa laba diyaaradood oo raashina oo ku sii jeeda maamul goboleedka koonfur galbeed khaasatan degmada diinsoor oo ka mid ah meelaha aad go-doonka ugu ah oo aan si deg deg ah waxba lagu gaarsiin karin iyadoo aan ka jawaabayno abaaraha nagu soo fool leh oo la filaayo bilahan soo socda in gebi ahaanba dalka soomaaliya meelaha qaarkood ay saameeyaan ayaan waxa aan dirnay laba diyaaradood oo raashinah oo laba diyaaradood oo raashinah waxaana si isdabajooga maalmahan aan u diri doonaa dhammaan meelaha abaaruhu aad ay looga dayrinayo iyo guud ahaanba waxaan maalmahan si isdabajooga u diri doonaa shixnado diyaaradaha oo sida gargaar raashin ah shixnadun gargaarkun wayba horay sodmaanka deeqday dowladda china weyniya mucaawinadun yahaga eedaseya ee maalmogidanba xaalado adag oo dhiriga nolole iyo wajahayeen shacabka degmadaasey